السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حق حمده وله الشكر على نعمه وآلائه ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله ربكم وراقبوه في السر والعلانيه واعلموا انكم في شهر مبارك فضله الله سبحانه وتعالى على سائر الشهور وان الله سبحانه وتعالى اودع فيه فرصا عظيمه ويسر لعباده تغيرات كثيره فاغتنموا هذه الفرص رحمكم الله ayuha almuslimuuna cibaad allah waxaynu ku jirnaa bishii rabadaan si aad ogsoon tihiin waa nicmad iyo hadiyad qaali ah oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu deeqay addoomihiisa muuminiinta ee saalixiinta ee caabidiinta ah ilaahay subxaana wa tacaala bisha rabadaan wuxuu dhex dhigay fursado qaali ah oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu yeedhay addoomihiisa inay ka faa'iidaystaan oo ay ka khaniimaystaan oo ay ka qaataan sahay aakhiro oo ilaahay ay la hortagaan yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim maalin aan maal iyo inamatoon aanay waxba tarahayn qof ilaahay subxaana wa tacaala la hor yimaada mooyaane qalbi caafimaad qaba oo towxiidka ku xoogaysta oo towxiidkuu camiray iimaankuna uu buuxiyey ilaahay in la adeeco laga amar qaataana astaan iyo calaamad ay u tahay ayuha almuslimuuna cibaad allah wuxuu uhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam fii ma rawaahu tirmidiyu min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu waardaah wanaadaa munaadin yaa baaqiya alkhayri aqbil wayaa baaqiya ashari aqsir habeenka u horeyse ka mida bisha rabadaan waxaa dhawaaqa miduu ilaahay subxaana wa tacaala diray amarka ilaahay buu ku hadlayaa idanka ilaahay buu ku dhawaaqayaa wuxuu odhanayaa qofkii khayr doonayow haadaa waqtuhu wa awaanuh waa kan wakhtigii khayrku soo qaabilow soo dhowow khaniimadanna ka faa'iidayso qofkii shar doonayowna gaabso waktigani maaha wakhtigii sharka dembiga la galaana waa ka wen yahay dembiyada wakhtiyada kale la galo ayuha almuslimuuna cibaad allah bishan rabadaan wa shahru tagayuraat taxduثu fiiha fi اlcaalami kulihi tagayuraat cadiida wa tanaqulaat cajiiba ilaahay subxaana wa tacaala bisha rabadaan wuxuu ka dhigay bil isbedello la yaab lihi adduunyadan dusheeda ay ka dhacaan isbedelada qaarsamaday ka dhacaan qaarkoodna dhulka ayay ka dhacaan isbedelada samada ka dhaca waxaa ka mid ah anna abwaaba asamaa'i kullahaa tuftax albaabada samada dhammaantoodba waa la furaa wa kadalika abwaabu aljanna albaabada jannadana dhammaantoodba waa la furaa isbedelada dhulka ka dhaca waxaa ka mid ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu xidhxidhaa oo silsilada lagu jiidaa shayaadiintii u taagnaa ee dadaalkooda isugu geeyey bani aadamka sidii ay u lumin lahaayeen si ay bani aadamka u geeyaan halka ilaahay subxaana wa tacaala iyaga ku xukumay oo ah naaru jahannam ciyaadan billaahi rabbi alcaalamiina min annaar isbedelada dhulka ka dhaca waxaa ka mid ah in ilaahay subxaana wa tacaala uu sharciyeeyey bisha ramadaan maalinteeda qof kasta oo muslima oo miyir qabo qaangaadha oo muqiim oo aan ahayn musaafir oo caafimaad qaba oo xanuun aanu hayn in cudurdaar ugu noqdo inuu afuro kana madhan waxyaabihii soomka u diidaayey maalintii inuu joojiyo waxyaaba badan oo marka hore xalaalu ahaa waa waxyaabaha soomka buriyo dhammaantood waxaa isbedeladaasi ka mida yaa cibaad allah inay cibaadaad ku yeeshaan qiimo dheeraada oo qiimihii hore ay u lahaayeen ka siyaadsan faqad qaala nabiyuna calayhi asalaatu wasalaam cumratun fii ramadaan tacdilu xajatan maci cumrada bisha ramadaan dhexdeeda la cumraystaa la mid maaha cumrada la cumraysta bilaha kale waxay u dhigantaa buuhi nebigeennu calayhi salaatu wasalaam min xaysu alajri waathawaab xagga ajarka iyo abaalmarinta cumro qofku xaj uu qofku xajiyo isagoo la socda nebi maxamed calayhi afdalu salaatu watasliim dadka quluubtooda isbadesha bisha ramadaan oo dadka quluubtooda iimaanka ayaa ku kobca oo siyaado oo xoogaysta ruuxaaniyad baa gasho quluubtoodu way dabacdaa cibaadaadka ay samaynayaan hadalka ilaahay ee subxaana wa tacaala ay maqlayaan awgii dadka xataa dabeecadahooda ayaa isbedela dadka muuminiinta ah ee bishan xaqeeda iyo xurmadeeda garanaya wuxuu ilaahay ku waajibiyeyna ku dadaalaya waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu diidayna ka fogaanaya ee ka dheeraanaya ayuha almuslimuuna cibaad allah wuxuu idhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam isagoo inoo caddaynaya isbedelada noocaasa ee adduunyada ka dhaca habeenka u horaysae bisha ramadaan ay bilato fii ma rawaahu muslim can abi hurayra ida jaa ramadaan sufidat ida jaءa ramadaan futixat abwaabu اljanna wagulliqat abwaabu الnaar wasufidat الshayaaطiin bisha ramadaan marka ay timaadee addoomaha ay u soo gasho waxaa la furaa albaabada jannada oo dhan iidaanan bianna raxmat allahi qariiba min cibaadihi almu'miniin waa ogeysiis iyo arrin calaamadu ah ilaahay subxaana wa tacaala raxmaddiisu inay aada ugu dhowdahay fursad qaali in ay taagan tahay oo lagu gaadho bisha ramadaan dhexdeeda waxaa la xidhaa albaabada naarta oo dhan waxaa la xidhxidhaa shayaadiinta wa fii sunani tirmidi min xadiidi abi hurayra ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal ida kaana awalu leylati min ramadaan sufidat ashayaaطiin wagulliqat abwaabu nnaar walam yuftax minha baab wafutixat abwaabu اljanna walam yuglaq minha baab wanaadaa munaadin ya baaqiya alkhayri aqbil wayaa baaqiya ashari aqsir ayuha almuslimuuna cibaad allah ina hada altagayur alcajiib fi hada alkowni alfasiix yu'dinu biana alcibaada muطaalabuun bitagayurin fii quluubihim wa alsinatihim wa acmaalihim wa jawaarixihim wa akhlaaqihim wa abaa'icihim isbeddelka noocaasa ee bisha ramadaan marka ay soo gasho adduunyadan ka dhacaya ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo sheegay wuxuu ina xusuusinayaa oo ina ogeysiinayaa isbeddel innaga laynaga rabo inaynu ku samayno quluubteenna inaynu ku samayno carabadeenna inaynu ku samayno xubnaheenna intooda kale iyo camallada iyo dhaqamada ka soo fulaaya isbeddel aynu ku samayno xidhiidhka ilaahay la leenahay subxaana wa tacaala isbeddel aynu ku samayno la dhaqanka addoommaha ilaahay subxaana wa tacaala aynu la dhaqanno isbeddel aynu ku samayno xidhiidhka aynu la leenahay alqur'aan alkariim aladii huwa kalaamu rabbi alcaalamiin ayuha almuslimuuna cibaad allah waa fursad isbedel bisha ramadaan isbedello fara badan baad samayn kartaa haddaad la timaaddo isbedelada wixii kugu caawin lahaa ee kuu suurtogelin lahaa isbedeladaasi waxaa ka mid ah ana man kaana mudniban qabla shahri ramadaan fabiimkaanih wmima yasara allahu lahu rabu اlcaalamiin an ytuuba ilى اllahi tabaaraka wa tacaala istijaabaة lqowli اllahi subxaanه watuubuu ilى اllahi jamiica ayuha اlmuؤminuuna lacalakum tuflixuun qofkii ahaa qof dembi faraha kula jira ilaahay subxaana wa tacaala caasiya amarkiisa khilaafa ahaa mid ilaahay ka cadhaysiiya har iyo habeen iyo wakhtiyada kala duwan ahaa mid naftiisa dhex dejiyey uskaga uskaga iyo quan qurhunka iyo wasakhda dembiyadu ay leeyihiin sida ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha waxaa suurtagal u ah inuu bishan toobadkeenu ismaydho oo uu ku noqdo siduu ahaa maalintii hooyadii ay dhashay isagoo la imanaya towbad shuruuddeeda dhammaystirantay isagoo ajiibaaya oo aqbalaaya yeedhmada ilaahay addoomihiisa muuminiinta ugu yeedhayo dhammaantoodba iyagoon kala hadh lahayn kooda caalimka ah iyo ka aan cilmiga lahayn kama ka cibaadada badan iyo ka ay cibaadadu ku yar tahay ka toosnidu ay sifiyo dhaqan asaal ahaan u tahay iyo ka qallooc iyo macsiyadu sifiyo dhaqan ay u tahay wa tuubuu ila allahi jamiica waa dhammaantood baa toobad laga rabaa laysa hunaaka man yastaqni can atawba aw yaclu calayha ma jiro qof towbad ka maarma ama odhan kara anigu biriishkii towbadda waan ka tallaabay waayo ma jiro qof aan dembaabin oo aanu khalad ka dhicin ama waajibaa ka gaabiyo ama wax loo diiday ha sameeyo ama sunnayaal ahayd inuu ku dada ku dadaalo halkii la rabay ha gaadhsiin waayo ama makruuhaad ha ku dhaco xuquuq ilaah iyo xuquuq khalqiba ha dayaco ilaahay addoomihiisa cid ka taqaanaa ma jirto ilaahayna wuxuu ku uhi fi lxadiidi alqudsiy yaa cibaadii inakum tukhti'uuna biاlleyli waاnnahaar wa ana akfiru dunuuba jamiica faاstakfiruunii akfir lakum addoommahayagaw har iyo habeenba waad gafaysaan maalin iyo habeenba waad gafaysaan laakiin waxaa nicmo ilaahay oo lagu farxo ah inaynu leenahay ana lanaa rabban yakfiru dunuuba jamiica rabbi dembiyadoo dhan dhaafa weliba inaynu towbadkeena inagu dhiirigelinayo inagu jeclaanaya in allaha yuxibu altawaabiin wa yuxibu almutatahiriin ilaahay baa leh subxaana wa tacaala aniguna waxaan ahay rabbi dembiyadoo dhan dhaafa haddii laga toobad keeno laga soo noqdo waar dembi dhaaf i weydiista soo noqda oo toobad keena waan idin dembi dhaafi doonaa qof waloo innaga inaga mid yaa cibaad allah naftiisa dib ha ugu noqdo qof waliba naftiisa waa yaqaanaa ha isxisaabiyo waxay ku khaldan tahay naftiisa ha ka hufo oo ilaahay ha uga toobad keeno fursaddan qaaligaana ha ka faa'iidaysto waxaa khasaare yaa cibaadallah qofka bisha rabadaan ay u soo gashay ee bishii rabadaan ay baxday iyadoon laga toobad aqbalin dembiyadiina aan loo dhaafino weli sidii uu ugu raran yahay oo dhabarkiisa iyo qalbigiisaba culayskii weli sidii ay ugu hayaan raqima anfu imriin dakhala calayhi shahru ramadaan fakharaja walam yukfar lahu waxaa dulloobay qofka bisha rabadaan ay usoo gasho ee bishii rabadaan ay baxdo iyadoon loo dembi dhaafin waayo wixii loogu dembi dhaafi lahaa lamu iman ayuha almuslimuuna cibaad allah bisha rabadaan waa fursad qofkii farallada ilaahay dayici jiray uu xaalkiisa ku bedeli karo oo uu ka dhigi karo bar bilow cusub oo uu go'aansado farallada ilaahay inuu ilaaliyo xataa yalqa allaha subxaana wa tacaala ilaa ilaahay uu hortegaayo oo rabbi subxaana wa tacaala uu la kulmaayo ilaahayna waxa uu faral yeelay waa ka jecel yahay waxaanu faral yeelin sida uhi cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu haddaanu ilaahay waxa uu faral yeelay waxyaabaha kale aanu ka jeclayn ilaahay maba faral yeeleenba ilaahay baana inoo sheegay subxaana wa tacaala annahu maa taqaraba ilayhi cabdun biaxaba ilayhi mima iftarada calaa cabdih addoonna inaanu ilaahay ugu dhowaan wax ilaahay uu ka jecel yahay wuxuu ilaahay ku faral yeelay sawaun kaana xaqan lilaahi maxdaa ama ha noqdo faralkaasi xaq ilaahoo badhax tiran kaasalaati waasiyaami waazakaati liman lahu maalun tajibu fiihi zakaa walxaji liman istataaca ilayhi sabiila aw kaana xaqan lilcibaad ka biri lwaalidayn walixsaani waikraami aldayf walixsaani ila aljaar watawqiiri alkabiir waalraxmati bisagiir xaqaasi ama ha noqdo xaq ilaahay faral ilaahay oo addoomihii addoomaha uu saaray oo xaqiisa ah sida salaadaha shanta ah soomkan bisha rabadaan sakada qofka xoolo leh xajka qofka awooda iyo kuwa kale la midkaa sida in la barto cilmiga sharciga ah qofku wanaagga uu garanaya dadka uu faro xumaanta uu yaqaanana cidda samaynaysa oo ka reebo ama faralkaasi ha noqdo xaq addoomaha ilaahay uu waajibiyey sida waalidka inaad u samafasho qofka martida inaad sooriyeyso oo aada maamuusto jaarkaaga inaad si fiican ula dhaqanto qofka weyne muslimkaa inaad ixtiraamtood qadariso qofka kaa yara muslimkaa inaad naxariis u muujiso wahaakadaa xuquuqda khalqigu aad bay u fara badantay ilaahay subxana wa tacala waajibiye dhammaanteedna in la fuliyo maslaxadda addoomaha ayaa ku jirta fi dunya walaakhira iyo wanaagga dhexdooda ah ayuha almuslimuuna cibaad allah qofkii ahaa mid farallada ilaahay dayaca ee bisha rabadaan bilaabay ilaahay faralladiisa inuu ilaaliyo yaanu dib u noqonin xadhiggaa u xidhayna dib yaanu u furfurin ilaahayna ha weydiista athabaat sugnaansho horena ha uga sii socda halkaa uu joogo ilaa uu gaadhayo xadka ilaahay subxana wa tacaala uu ka rabo ayuha almuslimuuna cibaad allah bisha rabadaan waa fursaduu xaalkiisa ku bedeli karo qofkii ka gaabin jiray sunnayaasha waxaynu ogsoonnahay ilaahay subxaana wa tacaala cibaadaadka uu faral yeelay inuu ilaahay u yeelay badankooda sunnayaal xajku sunnuu leeyi oo cumradu sunnay leedahay kii waajibkaa markaad gudato oo sadaqadu mid sunnaabay leedahay oo salaadu sunnayaal badan bay leedahay oo salaadaha sunnayaashaabaa ka badan kuwa ilaahay uu faral yeelay oo soom fara badan oo sunnaabaa jira oo waxaa jira dikri sunno ah salli nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu salliyo oo sunno ah dadka in fara badanoo ka midii farallada ilaahay bay dayaceen xaalad halisa bay ku sugan yihiin qaar kalena farallada waa ku mitidaanoo waa ku dadaalaan laakiin wax u raacaa ma jirto waxay dayaceen cibaadaadkii dheeraadkii iyo siyaadada ka ahaa farallada ilaahay subxana wa tacaala u diray imise ayaa dadka aan tukan sunnayaasha ka horeeya salaadaha iyo sunnayaasha ka dambeeya imise adduunyada dusheeda ku noola faralka tukada oo habeen qura salaatuleyl ama salaatulwitri ilaahay subxaana wa tacaala aan u tukan imisaa dadka sekada uun bixiya oo sadaqad sunnaa weligiiba maalkiisa aan ka bixin imisaa rabadaanuun sooma ee maalmaha kale fadliga badan ee sida gaarkaa loo calaamadiyey weligiiba aan soomin imise ayaa qur-aanka ka akhriya uun inta ku waajibtay ee intaasi uu ku tukanayo suurat alfaatixa laakiin qur-aan kale aan akhrin oo kitaabka aan kala furin dushana aan ka akhriin ayuha almuslimuuna cibaad allah dadkaasoo dhan waxaynu leenahay waa fursad xaalka aad ku bedeli kartaan oo aad kaga dhigan kartaan barbilow aad ka bilowdaan ilaalinta sunnayaasha wakhtiga qofka muslimka ahi aad buu uga ballaadhan yahay farallada la saaray wakhti badan baa soo hadhaya waa inuu kaga faa'iidaysto sunnayaasha sunnayaasha ilaahay darajuu kor ugu qaadaya addoonka waana ku jeclaanaya walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil xataa uxibah ilaahay wuxuu idhi addoonkaygu ka suuli maayo inuu sunnayaasha iigu soo dhowaado ilaa aan jeclaado ilaahay hadduu ku jeclaadana maxaa dhacaya yunaadii jibriil yunaadii jibriil ina allaha subxaana wa tacaala yuxibu fulana faaxibah ilaahay jibriil buu u dhawaaqaya wuxuu ilaahay leeyahy jibriilow hebel ninka la idhaahdo waa nin dhulkan jooga oo dadkan muslimiinta ka mid ah ilaahay baa jeclaadae adiguna jeclow yaa laha min daraja qof ilaahay malaa'igtuu u sheegaayo inuu ilaahay u jecel yahay fa yunaadii jibriil fii ahli samaa jibriil wuxuu u dhawaaqayaa malaa'igta samada joogta dhammaantood muxuu leeyahay ina allaha axabba fulaanan fa axibuu ilaahay baa hebel jeclaadae idinkuna jeclaada uma yuudacu lahu alqabuulu fi lard maxabadaas iyo aqbalitaanka la aqbalay samada waa soo dhaafayaa dhulka ayuu usoo daadegaya dadka wanaagsan baa jeclaanaya dadka ahlu sharka ahi dadka wanaagsan waa necab yihiinoo xumaantay ku jiraan ayaa necbaysiinaysa oo u foolxumaynaysa laakiin dadka wanaagsan ee ilaahay jeceli addoommaha ilaahaye wanaagsan ee xagga sare laga aqbalay way jeclaanayaan ilaahay subxaana wa tacaala addoonkaa markuu jeclaado ilaahay wuxuu ilaalinayaa xubnihiisao dhan inta muuqatiyo inta qarsoon qalbigiisa indhihiisa dhegihiisa gacmihiisa lugihiisa waa ballan ilaahay subxana wa tacaala u qaaday hadduu ilaahay baryo qofkaa sunnayaasha sidaa ugu dadaalayaa ilaahay baa u ballan qaaday ducadeenu ka aqbalaayo shar soo socdo uu filaya hadduu ilaahay ka magan galo ilaahay baa subxaana wa tacaala u ballan qaaday sharkaasi inuu ka magangelinaayo walain sa'alanii la ucطiyanna wlain istacaadanii lauciidanahu buuhi ilaahay subxana wa tacaala wallahu laa yukhlifu lmiicaad ilaahayna subxaana wa tacaala ballanka addoomihiisa u qaado ma baajiyo rabbi subxana wa tacaala ayuha almuslimuuna cibaad allah bisha rabadaan waa fursad uu isbeddel ku samayn karo qofkii xaaraanta cuni jiray aladii kaana yaakulu lxaraam ama laaluusha noqoto xaaraantaas ama xoolo musuq maasuq ku soo gala ama khiyaano ama kuwo uu xado ama kuwo dadka uu ka dhaco ama ribo mid ku shaqaysta waa fursatun litaqayur waa fursad isbedel uu ku samayn kara qofkaasi limaada yaa cibaad allah waayo qofka muslimka waxaa laga yaabaa inuu maalintii oo dhan ka sooman yahay ilaahay subxaana wa tacaala wixii u xalaaleeyey maalmaha aan rabadaan ahayn wuu awooday markuu waagu bariyey ilaa markay qoraxdu dhacaysay wajaahada nafsahu calaa dalik naftiisana arrinkaasuu kula jihaaday afalaa yastaiicu alcabdu an yatruka maa xarama allahu calayhi asla addoonka wixii markii hore xalaasha ahaa ilaahay rabadaan markuu yidhi ka tag ka tegey raganima ayuunbaa maqan iyo go-aan iyo tawakul cala allah ilaahay inuu tala saartee miyaanay suurtagal u ahayn inuu xaaraantaasi uu ka tago ayuha alcabdu lmuslim miyaad jeceshahay iyagoo muslimiintu sooman oo salaatu taraawiix tukanaya oo tahajudkii tukanaaya oo kalaamka ilaahay akhrinaaya oo gacmaha kor u taagaya oo ilaahay baryaaya subxaanahu wa tacaala oo ilaahay ducadooda uu ka aqbalaayo in adiga ducadaada la aqbal waayo lagugu soo celiyo waxaan filayaa qofna taama jecela laakiin waxaa isweydiin la maxaa sababu ah waxaa sababu ah isticmaalu lxaraam qofku xaaraanta inuu cuno inuu cabo inuu gashado siyaabaha kale ee kala duwan inuu isticmaalo faqad dakara nabiyuna calayhi الsalaatu wasalaam alrajula ashcaثa akbara yuطiilu fi الsafar yamudu yadayhi ilى الsama maada yaquul yaquulu ya rab ya rab wamaطcamuhu xaraam wamalbasuhu xaraam wagudiya bاlxaraam faana yustajaabu lahu wuxuu nebigu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam nin asbaabtii ducada lagaga aqbali lahaa in badanoo ka mida ay ku urursan tahay horta waa qof musaafira musaafirkana ducadiisu waa mujaaba marlabaadka waa niman kibir iyo isqaadqaaditanaanu ka muuqan waa mutawaadic waa boodhaysan yahay waana basaasaysan yahay gacmuhuu kor u taagay ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu ka xishoodaa suu inoo sheegay nebigu calayh isalaatu wasalaam addoon baryo gacmaha kor ugu taagay iyagoo madhan inuu ku soo celiyo ilaahay magiciisiibuu ku baryayaa ilaahayna wuxu uhi walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ninka duca in laga aqbalaa way fog tahay ay baciidun an yustajaaba lahu waayo xaaraan buu cunay xaaraan buu gashan yahay xaaraan buu ku koray oo jidhku wuu kaga baxay hilibkiiyo baruurta saaran xaaraantaasi ayaa noqonaysa maanic liijaabati dacwatihi wax diido hor istaaga in ilaahay subxana wa tacaala uu ka aqbalo baryadiisii ayuha almuslimuuna cibaad allah xaaraanta noocyadeeda kala duwan ha laga toobad keeno si ilaahay ducada iyo cibaadad kale inooga aqbalo bisha rabadan waa fursad uu xaalkiisa ku bedeli karo qof kasta oo balwad lagu imtixaamay balwaduhuna waa noocyo badan yihin waxaanaynu uga jeednaa wax kasta oo xaaraan ah oo daliil si gaara ugu soo arooray ama dhibaatada uu leeyahay awgeed ku xaaraantimoobay ee adilada guud ay tusisay waxaa laga helaa inuu xaaraan yahay dadka qaarkood waxaa balwada oo cayda waxaa la idhaahdo iyo afxumada way la qabsadeen carabkooda kama celin karaan waxaa kutubta qaarkood lagu xusay waa iska xikma nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam ayuu ay ka soo horbaxay oo markaasuu ku ciyey aygii buu si fiican ula hadlay oo ammaanisiba ay ku jirto markaasaa la yidhi maayi baad sidaa ula hadlaysaa markaasuu yihi carabkan khayr baan baray carabkaagu wuxuu la qabsanaya waxaad barto haddaad dikriga ilaahay bartana kaasuu la qabsan haddaad cayd iyo afxumada bartana kaasuu la qabsan ninkii afxumo iyo cayd lagu imtixaamayow rabadaanta waad is ilaalisaa waxaad tidhahdaa waan soomanahay waana jiraan qaar xadkaa ka tallaabaa waa fursad aad naftaada kaga jari karta afxumada dadka qaar waxaa balwad oo ah dadka inay isku diraan dadka qaar waxaa balwad oo ah tajasus basaasid ay wuxuun basaasaan xataa dadkaa dhexdooda ay isu basaasayaan dadka qaarkood waxaa balwad oo ah xan iyo dadka muslimiinta acraadooda iyo sharaftooda inay wax ka sheegaan xaaladaanay bannaanayn dadka qaarkood beentaa balwad u ah iyadoon waxba ka faa'iidahayn ayuu been si cad u sheegaya dadka qaarkood waxaa balwadu ah qaadka sigaarka qaarkood ooba ka sii daraanba waxaa laga yaabaa inay khamri cabbaan bisha rabadan waa fursad qofku balwadahaasoo dhan naftiisa uu kaga jari karo لأنها تعلم الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر للأمور المؤلمة waayo rabadaan waxay baraysaa qofka muslimka ah ee caqligalee soo jeeda inuu ku sabro طaacaadka waa kaa maalintii oo dhan sooman cibaaduu ku sabirsan yahay soo maaha ma askar baa qori ku haysa ma cid baa ilaalinaysa soo ilaahay daraaddii ugumuu sabrin waxay baraysaa macaasida inuu ka sabro oo wixii rabadaan laga xalaaleeyey xaaskiisiina ha noqote waa kaa iska ilaalinaya waxay baraysaa arrimaha nafta bani aadamka xanuujiyo dhan qofku inuu u sabro markaa bisha rabada waa fursad qofka muslimka ahi balwadaha naftiisa uu kaga jari karo ha laga faa'idaysta yaa cibaad allah in maalintii o dhan qaadkiiyo sigaarka aad ka soo maraato oo markaad afurayso xabadaha timirta iyo biyaha yar waxa kugu xiga uu noqdo xabad sigaaroo aad qeejiso dabeetana iyadoo qarhmuunkeedii kaa soo uraya masaajidka aad soo gasho ood muuminiinta dhibto malaa'igtana aad dhibtaa waa arrin aan wanaagsanayn يا عباad الله أقuل qولي hذا واsتغفir الlه لي ولكم الحمد لله رب العاaلمين والعاaقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباad الله بشha ربضان waa fursad qofkii qur-aanka ka dheeraaday barashadiisa akhrintiisa u fiirsashada macnihiisa ku dhaqanka qur-aanka iyo inuu ka dhigto xidhihiisa iyo hagihiisa xaaladda noocaasa uu ku bedeli kara si aanu uga mid noqon kuwa rasuulka ilaahay oo ashkateeyey wa qaala rasuulu yaa rab ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura hajru lqur'aan qur-aanka in laga tago laga fogaadaa waxa ay leedahay astaamo badan dadka qaarkood barashadiisii bay ka hijroodeen ma jiro masaajid maanta qof muslimii hadduu tago uu ka waayo cid qur-aanka u dhigta salaada subax hadduu ku tukadu dhaa maalin walba aayad ama laba aayadoodii bar wuu baran karaa qur-aanka iyadoo aan culays iyo kadeedaan ku ahayn iyadoo wax adduuna aan laga weydiinoo qofka lexejecelo geliya dadka qaarkood iyagoo yaqaanay akhrintiisii ka hijroodeenay ka fogaadeen qaarkood waxa ay ka fogaadeen qur-aanka markay akhrinayaan inay macnihiisa u fiirsadaan oo waxay ka mid noqdeen kuwa ilaahay u dhaleeceeyey ee rabbi subxaana wa tacaala uu yidhi afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha qur-aanka macnihiisa miyay u fiirsadaan iskabadaa quluubtooda qufulan oo qur-aanku uu geli laayahay xumaantii baa dahaadhay dadka qaarkood waxay ka hijroodeen qur-aanka ku dhaqankiisa cidduu xukumo qur-aankuma xukumo naftiisana qur-aankuma xidho hadduu qur-aanka raaci laana qur-aanku meel fiican mu marin la ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam dadka qaarkood waxay ka fogaadeen alistishfaaa bilqur'aan inay ilaahay shifaa bogsasho ay kaga doonaan qur-aanka qur-aanku waa shifaa suuratu lfaatixa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inay tahy shifaa wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaaء waraxmat lilmu'miniin waa shifaa min alamraad almacnawiya wa min alamraad alxisiya aidhiskuu ka dawan yahay oo kansarkuu ka dawan yahay oo faaliguu ka dawan yahay waxaanu ka dawaahayna ma jirto haddaad adigu ka madhnaato wixii hor istaagi lahaa qur-aankaasi inuu nafci kuu yeesho isla markaana aada yeelato sifaadkii qur-aanku inuu ku anfaco suurtogeli lahaa maanta waxaynu ogsoonnahay in badanoo muslimiinta ka midii marka ay xanuunsadaan hadduu madaxaas yaro xanuuno markiiba waxaa qalbigiisa ku soo dhacaya waa inuu dhakhtarka xidhiidh la sameeyo baarasitimool halkee iigu dhow buu odhanaya hadday ubadku xanuunsadaan hadday dumarku xanuunsadaan dadku kuyuubay dhakhaatiirta ugu jiraan laakiin ilaahay subxaana wa tacaala albaabadiisa furan inta hor istaagaysa ilaahay shifaa weydiisanaysaa aad ba u yaryihiin adducaau yaa cibaad allah alqur'aanu alkariim alruqyatu bilqur'aan wbiladciya اlma'huura acdamu saabin lishifaa qofku inuu qur-aan isku tufo iyo ducooyinka nebigeenna calayh salaatu wasalaam laga soo wariyey waa sababta u xooga badan ee xanuunada lagaga bogsado nebigeennuna calayh salaatu wasalaam naftiisa iyo ehelkiisa iyo guud ahaan muslimiinta qur-aankaasi ayuu ku akhrin jiray iyo ducooyinkaa lamana diidana dawooyin kale xalaasha ah ee la tajribeeyey laakiin qalbigaaga geli inuu qur-aanku ka nafci badan yahay qofkii qur-aanka ka fogaayow rabadaan waa shahru lqur'aan sida ilaahay uu sheegay waa fursadaad qur-aanka ugu soo dhowaan karto ayuha almuslimuuna cibaad allah bisha rabadaan qofkii bilaa naxariista ahaa ee qalbigiisa uu qalalaa ee isagoo muslimiinta gaajo biin kara oo haraad tiri kara oo cagaaga ka biin kara ka adkaysanayo xoolihiisa ka lexe jeclaynaayey waa fursad dhaqanka noocaasee xunuu ku bedeli karo lianna hada shahr huwa shahru ljuud waayo bishani waa bishii deeqsinimada faqad kaana nabiyuna calayhi salaatu wasalaam kama rawa lbukhaariyu wa muslim min xadiidi cabdillahi bni cumar ajwad annaas kaana ajwad maa yakuun fii shahri ramadaan nebigeennu waxaa dadka kagu deeqsiisan khayr oo dhan buu deeqsi ku ahaa cilmiguu deeqsi ku ahaa wanaagoo dadku u sheeguu deeqsi ku ahaa maalkuu deeqsi ku ahaa kaanamaa inuu ku farxaayo dadku markay u yimaadaan ay wax weydiistaan waayo qiimaha maalka ayuu si dhaba u garanayay nebigeennu calayhi salaatu wasalaam iyo qofkan muslimkee baahani maalkanaad haysatee khasnadaha iyo akawnada kuugu jiraa inuu ka qiimo badan yahay adigana dantaadu inay ku jirto ama taa adduunya ha noqoto inuu maalku kordho ama taa aakhira ha noqoto inuu sahay kuu noqdaa inaad maalkaa bixiso taa adduunya waa ka yidhi nebigu maa naqasat sadaqatun min maal maal aad ilaahay daraaddii u bixisay maalkaaga waxba ka nuqsaamin maayo ta aakhirana waa ka ilaahay yidhi wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allahi wa khayran wa acdama ajra idan raxmadda aynu ka baranna bisha rabadaan waad gaajootaa waad haraadaa waad daashaa waxaasaa si joogtaa u haya dad muslimiin oo walaalaha ah ilaahayna wuxu uhi inama almuuminuuna ikhwa ayuha almuslimuuna cibaad allah bisha rabadaan waa fursad qofkii dabeecadda xumaa ee akhlaaqdiisu ay xumayd ee dadka muslimiinta ah ku dhibi jiray af ama adin xaalka noocaasa uu ku bedeli karo waayo rabadaan dadku say isu ilaalinayaan waa inaga aragnay iyo qof waliba siduu ugu dadaalayo dabeecaddiisa iyo akhlaaqdiisa inuu hagaajiyo taasaa la rabaa inay maashayso bilaha sanadkaoo dhan oo ay wada gaadho maalmaha oo dhan si uu qofka muslimkaah u noqdo mid akhlaaq wanaagsan oo muslimiinta weji furfuran ku qaabila wixii uu ku tari karaayana ku tara cilmi iyo maal dhibaatadiisana ka haysta falmuslimu yaa cibaad allah man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih kama qaala nabiyuna calayh salaatu wasalaam kama fi lbukhaari wa muslim min xadiidi cabdillahi bni mascuud ayuha almuslimuuna cibaad allah bishan ramadaan waa bil qofka muslimkaa isbedelo badan naftiisa uu ku samayn karo laakiin maxaa qofka muslimkaa ku caawin kara isbedeladaasi inuu sameeyo kuwa aan tusaalaha ku bixiyo kuwa kale faraha badan waxaa qofka muslimka ku caawin kara marka koobaad in isaga laga helo casiima saadiqa go-aan dhaba oo uu go-aansado bishaa rabadaan inuu ka dhigto wakhti uu ka bilaabo isbedel iyo guuritaan u guuray xagga wanaagsan go-aankaa qofka muslimka waa in laga helo falcasmu yaa cibaad allah shartun litaxsiili alcamali wa iijaadihi go-aan fiican qofka in laga helaa waxay shardi u tahay camalkii qofku inuu sameeyaba qofku camal aanu go-aansan ma samaynaayo walihaada baa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam arrinkaasi uu ku ducaystay faqad kaana yas'alu rabbahu alcaziimata cala arushd waxyaabaha nebigu ilaahay u weydiisan jiray waxaa ka mid ahaa sida axmed uu ku wariyey musnadkiisa min xadiidi abi ayuub alansaariyi radia allahu canhu inuu go-aan u yeesho daacada ilaahay iyo ka amar qaadashadiisa iyo u hogaansanka awaamirtiisa marka bal horta go-aanka qalbiga ha lagaa helo qalbigaa xubnaha kala maamula oo wuxuu amraabay fulinayaan halka uu idhaahdo mara ayaanay marayaan ama ha xumaato ama ha wanaagsanaato arrinka labaad wuxuu yahay bacda alcaziima lagaa rabo altawakulu cala allah inaad ilaahay tala saarato ood ilaahay u tala saarato wanaagga samayntiisa iyo xumaanta ka tegisteeda iyo hufitaanka nafta laga hufo waayo addoon daciifa baa tahay awood iyo xeelo toona malidaad wax ku qabsato haddaanu ilaahay ku caawin walihaada buuhi nabigeenu ixris calaa maa yanfacuk wastacin billaah rawaahu muslim min xadiidi abi hurayra ku dadaal waxaa nafciga iyo waxtarka kuu leh ilaahayna subxana wa tacaala kaalmayso waxba kuuma qabsoomayaan haddaanaad ilaahay kaalmaysan nebi maxamed buu ilaahay la hadlay washaawirhum fi lamr waa wixii daliil cad aan loo haynin kala tasha muslimiinta mid baa tala fiican laga heli karaa faidaa cazamta fatawakal cala allah go-aanka markaad gaadho awooddaadiiyo xeeladaaga isku hallayne ilaahay tala saaro ku kalsoonow cusko kaalmo ilaahay subxana wa tacaala weydiiso arrinka u dambeeya wuxuu yahay yaa cibaad allah inuu addoonku ilaahay in badan weydiisto wuxuu ilaahay khayr uu waafajiyey bisha ramadaan inuu ilaahay ku sugo oo khayrkaasu u sii socdo ilaa ilaahay uu la kulmaayo xadiidkaa hore inu akhrinay wuxuu nebigu ilaahay weydiisan jiray alcazimata cala arushd waathabaata fi lmr wax allaala wixii khayra inuu ku sugnaado waayo inama alacmaalu bilkhawaatiim haddaad khayrka aada ugu dadaashood muddo waddo laakiin aad ku gebagabayso inaad shar ku xigsiiso khayrkiina aad dayacdad faraha ka qaado waa tacab khasaar allahuma ina nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma ina nasaluka aljannata wanacuudu bika min annar اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا الصيام والصلاة والصدقة اللهم وفقنا يا رب العالمين للاستغلال والاستفادة من شهر رمضان المبارك اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال نبينا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد